xildhibaan shiro coley mudane ka tirsan baarlamaanka jubbaland soo dhowow
waa dhawa shaafir
waa tahay xildhibaane bal faahfaahin waxaa naga siisaa sababta aad gada times ula soo xiriirtay
marka hore waan salaamayaa ee geda times ee waa markii ugu horeysay ayada iyo ee, asxaabta ama maamulka ee, geda times ee, intaan kadib waxaan rabaa inaan ka hadlo saa ula socotaanba gobolka geda waxaa ka jiro abaaro ba'an oo in badanba ee laga hadlayay hadday midiyaa tahay iyo dhan walba ay tahay waa laga hadlay saa waxaan rabaa marka caawa inaan ee, khayladhaan u diro dhammaan bulshooyinka soomaaliyeed haddii aan leedahay dibadda iyo gudaha ee, iyo maamulada ee, dowladaha dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo beesha caalamka inaan maaragtay aan daaq u diro inay si degdeg ah oo laga soo gaaro gurma degdeg ah gobolka geeda abaar kurteed taas oo ay dad adduunyaba ay ku leedeen saa ula socotaba in abaartani in muddo soo jitimaysay laakiin haddan baa la dareemay ee, dhibaatada ay baaxadday leedahay waayo ee, waxaa dhamaaday xoolihii baa dhamaaday ee, sida waxaa u badan dhimashada xoolaha ariga iyo looda ayaa u badan iyo waxa kaleto gaadiidka macnaha ay isticmaalaan dadka ee reemiyiga waayo guud ahaan gobolka gedo aan u darnaata ee qeybta waqooyi ee gobolka gedo waxaa jira biilin badan baa jirto daaqla-aan baa jirto ceelashii ay dadku xoolaha beesheen baa dhan baa biyihii ka guray dadka waxay keentay dadku maaragtay xoolihii waayaan dadka laftiisa ay magaalooyinka usoo cararaan ama usoo ayaamaan Ee, sidoo kale dadka iyo dunyada waxay cunaan cunno isku mid ah waayo dadka waxay cunaan oo raashinka ah bay xoolihii la cunayaan dadkana waad ogtahay tabartooda iyo taagtooda dee iyadoo marka horeba dadka ee loolaca taag yani hadday diigsu waa markastaa culayska iyo dhibaatay leedahay mana jiraan ilaa hadeer een, wax yani kaalmo bini-aadamo oo dadkii soo gaaray marka laga reebo dan gudaha dadka dhexdooda mid badan ay isugu gargaarayaan waa tahay saa darteed waxay keentay in maa dadku aan qorsado beesha caalamka iyo hay-adaha samafalka iyo jaaliinta soomaalida dibadda iyo dangudahaba intan waxay sad ilaahay wax siiyey inay dadkaas ku tabarucaan wax gargaar u keeni karaan waa tahay xildhibaane ma jirtaa tirakoob rasmi ah oo ku aadan dadka ilaa iyo hadda abaarahaas ay saameeyeen
tirkoob ahaan deegaanada waan haynaa deegaanada waan haynaa deegaanada waxaa weeyaan een, sida mataqaanaa balaxa oo inta hoos timaado doolow inta hoos timaado ilaa iyo ceelwaaq inta hoos timaado iyo ilaa garbaxari ee sooleheed meel ku dhow dhulkaas oo dhan baa waxay yihiin meelaha abaarta sida bacan ay u hayso laakiin ee, qaybta koonfureed ee gobolka ayada laftiisa abaarta way ka jirtaa laakiin sida hadda ay qaybta waqooyi gobolka uu yahay ee, oo wax ugu daran tahay ma aha laakiin ayada lafteediis ilaahay uusan keenin marna qeyrka roob aan la keenin ayadan maalmaha soo socda inay dhibaataas ay saameyn doonto oo malayna haddii aan la yidhaha wax ee, roobabkii guga waxaa la sheegayaa in gobolada waqooyi iyo gobolada bartamahaba ay ka curteen ilaa iyo hadda ee, wax roobab ah oo ka da-ay qaar ka mida deegaanada geda ma jiraan
maya maya maya kolley un haddii alla wax dambe u keen hadda saacaddaana kula hadlahay wax rabaa ma jiraan Een, dadkuna dee roobdoon iyo allabari bay ku jiraan in ilaahay dhibaataan uu ka dulqaado Ee, taa waa jirtaa laakiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaanu leenahay ee, in dadkaas ay u baahan yihiin degdeg cid aan la cidii usoo gurmi lahadno waa uga hambalyaynaa xildhibaan baa tahay baarlamaanka jubbaland ayaad ka tirsan tahay ilaa iyo hadda ee, wax qorshe ah oo aad hordhigteen maamulka aad mas-uuliyiinta ka tihiin ma jiraa oo dadkaasi loogu gurmanayo
ha waa maasanta sax waa waa jirtaa waanu hordhignay Een, muddo laba maalmood saddex maalmood ka hor baan hawshaan ka hadalnay guddi baa loo saaray oo wasiirka arrimaha gudaha uu hogaaminayo Een, shalay ilaa iyo daraad ee, shalay ilaa iyo maanta waxaa jirtay in een, wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland iyo guddiga lanaamareedka aan mataqaa madaxweynaha jubbaland ku dhawaaqay in ay qadka telefoonada ay furaan dadkana ay contribution deeqa mataqaan ay kusoo ridaan ilaa hadda arrintaas way socotaa oo ma dhamaystirmin sidoo kale een, waxaanu gobolku dirnay xildhibaanada ee jubbaland ee gobol kasoo jeeda oo hadda waxay joogaan qaarna luu qaarna doon ay joogaan kuwaana markay meesha tageen waxay sameeyeen abaabul dadweynaha maaragtay ay ku abuurayaan Een, ganacsada mataqaan loo abuurayo ha tusaale ahaan ee, meesha la yidhaahdo doolow Een, xildhibaanada bay tageen Een, hay-adaha meesha jooga iyo ee, yacni dadka ganacsada ah iyo dadka ilaahay xasiga maalqabeelada ah waa tahay ee, lacagaha ku daray ilaa konton booydood baa la kireeyey oo loo kala diray ee, nuuq iyo iyo balaxaawo iyo eridonow si ay bidaamir ugu geeyaan marka ee, taas waa wax lookal ah oo dadka deegaanka ah laakiin yani ma hayo ma jirto wax kaalmo kale oo caalami oo dibadda kale ma jiraan marka isku dayaas waana sugan haddaan nahay maamulka jubbaland haddii xitaa la helo ee, gurmad ama ee, ee, taakula dadkaas loo fidiyo ee, ma jirtaa hanaan aad ugu talagasheen in lagu gaarsiiyo dadkaas marka waxaan ognahay gobolkii inkastoo degmooyinkiisoo dhan hadda ay maamulkiina uu gacanta ku hayo haddana ee, isu socodkii inuu dhib yahay baan ognahay marka qorshe cad oo arrimahaasi looga hortagayana ma jirta
Een, labaan u kala qaadaynaa een, isku socodka markaan raacno een, degmooyinkaas haddaan sheegayo oo luuq iyo dooro iyo badaxa wa- waa okay oo yani caadi baa lasku socda habeenii maalin waa caadi waa lasku socdaa wax dhib kama jiraan Een, hadday noqdan ka noqdaan diyaaradihii mataqaanaa ee haddii meel kale u imaan waa lagu soo degi karaa gobolkii oo luuq airboor bay leedahay doon airboor bay leedahay waad Ee, midda kale oo haddii la yidhaahdo kaalmo ama xagee wax loogu soo diri karaa waxaanu ee, wasaaradda arrimaha gudaha ay waxay qorsheynaysaa in accounty loogu loogu magac dari doono allaan abaareedka la yidhaahdo in accountigaas ciddii maxelayso ee wax loogu soo tuuro taas waanu samayn doonaa daliga ama hadday gobolka noqoto laftigeeda ee guddi qaasa ayaanu mataqaana aan kusoo adirren doonaa haddii aa la yidhaahdo wixii aan ciddii yani wax soo dirayso in halkaa iyo guddiga ay la xiriiraan daliga taana qorshahan waa noo diyaarsan dii la yidhaahdo waa tahay xildhibaane marka ee, wax xiriira oo aad la samayseen jaaliyadaha dibadda ee gobolka ka soo jeeda haddii ay jiraanse wax ka yimid ilaa iyo hadda ma jiraan oo mucaawano ah
Ee, waa mahadsan tahay Een, laba habeen ka hore anigaana kula hadlay waxaan galay een, aan la xiriiri doona iyo dhowr kun oo qof gaaraya oo mara- reer maraykan ah oo barnaamijkan sigisiga yani arrimaha siyaasadda soomaaliya meesha lagu barta lagu falanqeeyo ayaan habeenageeda sidaa oo kaleeta ayaan fasi iyo qayladhaan isugu jiro ayaan ka jeediyey Een, arrintaasna dad badan bay mataqaana ay aad iyo aad bay usoo dhaweeyeen Ee, dad badan bay mataqaana arrintaas aad iyo aad bay ugu qasbaceen wayna ka naxeen sidaa darteed waxaan ka rajaynayaa een, inay arrintaas ay kasoo jawaabaan baaqaas way inaga ballan qaadeen inay baaqaas kasoo jawaabi doonaan siday tahayna waa u qaateen waxaan rajaynayaa gudiyaal waxay iska qaban doonaan marka een, waqti baa kulley waqti dhow yahay qaybo een, dadkaas inay kasoo jawaabi doonaan si kale een, ee, wadamada ee, mataqaana een, norway iyo canada iyo zealandna waan la hadlay arrintaas sidoo kaleeta waan iga ballan qaaday inay kasoo jawaabi doonaan laakiin weli kama hayo waxaasba laakiin baaqi iyo thailand anigu shaksiyan waa gaarsiin sida ay ahayna way u qaateen ay hobin taqaanaa inay insha allah wax fiican ay ka imaan doontaan yidhaah agaag xildhibaane marka baaqaaga ugu dambeeya hadday ahaan lahayd ee, aad u jeedin lahayd jaaliyadaha dibadda hadday ahaan lahayd ee, jubbaland iyo dowladda federaalkaba intaba maxaad ugu baaqaysaa ugu dambeynta
Een, waxaan uga baaqayaa horta marka hore dhammaan hadday jaalida dibadda soom- ee, soomaaliyeed ee dibadda ku nool iyo dowladda federaalka iyo tan ee, maamulka jubbaland waan salaamaya bacdan salaan waxaan ka codsanayaa oo ka codsanayaa oo si naxariis leh oo soomaalinimo oo islaamnimo waan codsanayaa in ee, dadkaas abaartu ay mataqaana ba-an ay ku habsatay oo ilaahay mataqaana uu masiibaas alla mataqaana ee, inuu marka hore ilaahay ka qaado laakiin eh, dadkaas in kaalmo degdega laga soo gaarsiiyo ciddii wax heli karto ilaahay wax siiyey ee dadkaas mataqaana ay uga tabarucaan waayo dadkaas wixii maanta la siiyo qofkii baxsho waxa weye ilaahay agtiisa waa ajar ka helaya maanta maalin haynba wax u baxsan doonaa dadkaasna wax kalmay u noqon doonaan waxaan codsanayaa oo codsanayaa dadka ilaahay wax siiyey hadday dibadda iyo gudaha tahay hadday dowlad tahay dowladda dhexe iyo mid maamul ismaamul goboleedka in dadkaas si degdeg ah wax loo gaarsiiyo ayaan ka codsanaya haddii aa la yidhaha aad baad u mahadsantahay xildhibaane waa kaaga mahad celinayna waraysigaaga kaasi waxa uu ahaa xildhibaan shiro coley oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka jubbaland xildhibaane mar kale aadaan u mahadsantahay وأنا مولى العنوان ما صدقت